degmada tiiglow ee gobolka bokool sida aan wararka ku helayno ciidamadii ethoobiya ee joogay way ka baxeen degmadaas annagoo og afartii sanooo lasoo dhaafayba inay degmadaas iyo nawaaxigeedaba ay kula dagaalamayeen shabaab iyagoo iskaashanaya ciidamada koonfur galbeed soomaaliya kuwa qaranka soomaaliyeed laakiin saakay arooriyadii horey ka baxeen markii aynu la xiriirnay mas-uuliyiintooda sektarka saddexaadna waxay noo sheegeen in ciidamadan muddadii afarta sanaba ay ku sugnaayeen geyga soomaaliya iyagoo ka caawinaya ciidamada amisom ethoobiya sidii ay garab u siin lahaayeen la dagaalanka shabaab iyo kooxaha nabadiidka marka waxay noo sheegeen in afar sano ka badan aanan ciidan amisom ahayn imkaaniyaadka iyo kharashaadka ku baxayana dowladoodu ay daboolayso aysan ku jirin dadka shacabka saameyn intee laeg ayay ku yeelanaysaa ka bixitaanka ciidamada etoobiya shaki kuma jiro afartii sano lasoo dhaafayba ciidamada ethoobiya waxay howlgallo ballaaran ka wadeen guud ahaan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan tiyeglow iyo nawaaxigeeda marka ka bixitaankeedu saameynta ay leedahay waata koobaade muddadii afarta sanaeed ee lasoo dhaafay degmada tiyeglo waxay cagta saartay wadadii horumarinta iyo sidii ay dadkooda ugu soo kaban lahaayeen abaarihii iyo dhibaatooyinkii haystay marka maanta in hal habeenun inta ciidamadii dul saarnaa oo amniga kala shaqaynaya ay ka baxaan waxay keenaysaa dhabarjab shacabka ku nool tiyeglo iyo nawaaxigeeda sidaan wararka ku haynana degmada tiyeglo shacabku inta badan way ka qaxeen waxayna u kala qaxeen degmooyinka dabcan ceelbarda iyo iyo xudur dhibaatooyin badan bay keenaysaa dhinaca kalena wararku waxay tilmaamayaan in shabaab ay soo galeen degmada oo ay haatan joogaan saameynteedu aad bay u ballaaran tahay marka maamulkiina koonfur galbeed maxaa idinkaga qorshaysan degmadaasi tayaglow koonfur galbeed waxaan ognahay deegaano badan inay ka baxeen ciidamada ethoobiya ee aan amisomta ahayn ee caawinayay kuwa kaleoo amisomta ah waxaad ogtahay inay ka baxeen deegaano magaalada baydhabo u dhow oo ay ka mid tahay deegaanka lagu magacaabo goofguduud shabeelow iyo goofguduud burey intaba dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamada qaranka soomaaliyed iyagoo iskaashanaya deegaankaasna maanta iyaga gacanta ku hayo amnigana ilaalinaya koonfur galbeed ahaan waxaa naga go-an in degmada tiiglow ciidanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed iyagoo iskaashan ay degmadaas amnigeeda ay sugi doonaan hadii wasiir waxaan ogsoonahay diyaarad waday saanad milatari in maalnimadii shalay la geeyay degmada tiiglow waxaana la hadalhayay inaysan baxaynin ciidamada deegaanka ama ciidamada maamulka koonfur galbeed ee deegaankaasi ku sugan marka maxaa keenay ciidamada koonfur galbeed iyo maamulka halkaasi ku sugnaa inay qaataan go-aanka bixitaanka dabcan ciidanka koonfur galbeed iyo kuwa qaranka soomaaliyeed haatanba waxay ku sugan yihiin duleedka degmada tieglow saad adiguba sheegtay shalay waxaa saraakiil amniba u tegay oo kala tashanayay haddii ay nimankan ethoobiyaanka ay ka baxaan sidii amniga deegaankaas loo sugi lahaa marka waxaan rajaynaynaa in ciidamadu iyagoo xeeladaysanaya xaalada markaas meesha ka jira inay dib u hanan doonaan degmada tiyeglow laakiin waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin fara badan oo barakaca deegaankaas tiyeglow iyo nawaaxigeeda ay ka dhici doonaan waxaa kaloon maqlaynaa in shabaab haddaba ay dhibaato ugu geysteen degmada tiyeglow shacab ka mid ah dhibaatooyin xataa dil waan naloo soo sheegaya saacdihii haatan aan soo dhaafnay waa ayaan darra marka in dhibaato ummad afar sano nabadgelyo amni haysatay maalin keliya dhibaatadaas ay ku dhacdo laakiin insha allahu tacaala dowladda soomaaliyeed iyo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intuba waxaan rajaynaynaa inaan dib u hanan doono degmada tiyeglow ciidamada ethoobiyaanka ah ee joogay degmada tiyeglow waxay noo sheegeen catoshraba inaan mar labaad ku celiyo markaan saraakiishooda sarsare la xiriirnay inay muddadii afarta sano ahaydba iyagoon amisom ahayn ay ka shaqeynayeen deegaankaas dowladooduna ay amar ku bixisay in afar sano ka badan iyagoon logistica iyo dhaqaale iyo mishaar aan ka haysanin amisom inay joogaan geyiga soomaaliya waa gartay degmooyin kale ayaa jira oo dadka deegaanka ay cabsi qabaan sida xudur iyo waajid oo kale degmooyinkaasi ee koonfur galbeed ahaan maxaa idinkaga qorshaysan haddii ay baxaan ciidamada ethoobiya ee ku sugan ciidamada ethoobiya iyo kuwa kale oo jooga afrikaanka ah waddankan intooda badan waxay ku joogaan mandate ciidamada ethoobiana waxaan ognahay in qaybo ka mid ah ay ku joogaan magaca amisom mandate-na ay dalkan ku joogaan waxaan rajaynaynaa sida iyagaba noo sheegeen goobaha ay amisomta ahaanta ay ku joogaan inay kusii sugnaanayaan noomana sheegin inay deegaanada kale bannayn doonaan haddii alla idmo haddii ay yidhaahdaan waa bannaynaynaa kuwa aan amisomta ahayna koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya iyagoo iskaashanaya waxay rajeynayaan inay deegaanaas dib u hanan doonaan waxaad og tahay toddobaadkii lasoo dhaafay keliya ma inay ka baxayaan gobolladaba iyo bakool keliya toddobaadkii lasoo dhaafay gobolka hiiraanna deegaano badan bay soo banneeyeen ciidamada ethoobiya ee ku sugnaa gobolka hiiraan iyagana markii la weydiiyey waxay tilmaameen inaanay amisom ahayn aysan u dulqaadan karaynin in muddo afar sana ama shan sana iyagoon kharashaad aan lagu siinaynin ama logisticada aan laga caawinaynin deegaanadaas joogaan marka waxaan is leenahay dalkan soomaali baa iskale ummadda soomaaliyeed inay isku tashato ciidamadeedana ay dib u habaysato amnigoodana aynan cid kale ku tiirinin iyagoo ay qabsadaan wasiir waxaan ogsoonahay degmooyinka gobolada koonfur galbeed in loo tababaro ciidamo fara badan tayaglo waxay ka mid tahay degmooyinka ciidamada loo tababaray ilaa saddex boqol oo ciidan ayaa loo tababaray hubkii la siiyey miyaysan ciidamadaasi ahayn kuwa ku filan inay difaacaan deegaanka maxaa keenaya kalsooni darada inay raacaan ciidamada ethoobiya haddii ay baxaan xatoosh sidaan ognahayba tobanaan kun oo ciidan soomaaliyeed ah oo ciidan qaran soomaaliyeeda nooc walboo yahayba ayaa ku sugan geyiga soomaaliya haddii kuwaas ay dalkooda difaacan lahaayeen looma baahnaan lahayn in la keeno ciidamo amisoma waxay tilmaamaysaa marka ciidamada soomaaliyeed inay kabacity weyn aysan lahayn maanta ay dalkan guud ahaan amnigiisa ay ku hanan karaan kuwa koonfur galbeed soomaaliyana waxay ka mid yihiin kuwa soomaaliyeed oo dee la kaashanaya ciidamada amisom amniga sidii looga wada shaqayn lahaa marka waxaan rajaynaynaa marka ka koonfur galbeed ahaan deegaano badan saan horeba kugu sheegay oo annagu aan hananaa amisom ethoobia intay ka baxday annagu maanta gacanteena ku jiraa jiro degmada tiaglona ilaahay idinkii koonfur galbeed waxaa ka go-an iyadoo la kaashanaysa ciidamada qaranka soomaaliyeed inay si toosa gacantooda ugu wareegto amnigoodana ay hantaan marka meel haddii qolyihii amniga ka wada shaqaynayay xoogaa isfaan la-aan ay ka dhacdo iyagu ay kala guuraan shaki badan baa imaanaya marka waxaa loo bahan yahay istaraatiijiyad long time ah oo la rabo in dadkaas lagu badbaadiyo koonfur galbeedda qaranka soomaaliyeed ciidamadooda iyo dowladda soomaaliyeedba waxaa laga rabaa in ay shacabkeeda aysan cidna ku hadlayninu iyagoo iskaashanaya goobahan amisomta ay banaynayso si dhibaatooyin kale shabaab aysan oga geysan iyagoo ay iska kaalmaystaan difaacana dadkooda iyo deegaanadooda aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed oo waraysi aan kula yeeshay magaalada baydhabo